bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeennimo idaacadda dalsa qodobada ugu waaweyn warkeena habeennimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah boqor burhaan oo ah sheegay in maamulka somalilan uu ku qaldan yahay dhibaatooyinka uu ka wado magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ciidamo ka biyadiidan howlaha dhibaatooyinka ciidanka somalilan ay ka wadaan magaalada laascanood oo gaaray duleedka magaaladaasi mudaharaadyo ayaa weli waxay ka socdaan magaalada buuhadleh ee gobolkaasi togdheer oo dhigaya shacabka ku dhaqan magaaladaasi gudoomiyii hore gobolka guddoomiyii hore degmada wadajir ee gobolka banaadir oo sheegay in haweenka ay qabi jireen dagaalamayaasha al-shabaab gebi ahaanba laga saaro qaybaha ciidanka dowladdu ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka ayaa kulamo la qaadanaya kooxaha macwiisleyda ciidanka xoogga dalka ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe akhbaaraadka dibaddana waxa aad ku dhagaysan doontaan ra-iisul wasaaraha dalka britain oo gaaray qaybo ka mid ah xarumaha ciidankaasi u k ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gudaha dalkaasi ukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
bismillahi raxmaan raxiim intaad maqasheen waa qodobadani wararkaha dhegaystayaal kusoo dhowaada warka oo dhammaystiran boqor buna ayaa sheegay in aan loo dulqaadan karin dhibaatooyinka ciidanka somalilan ay ku wadaan shacabka ku dhaqan magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool sida warkan uu noogu faahfaahinay waryaheena deegaanada puntland
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore ilaah baa mahad iska leh waxaan leeyahay ummadda islaamka ah ama ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto jimco mubaarak ilaahay maalintan fadligeeda iyo khayrkeeda iyo barakedeeda haynu siiyo waxaan ilaahay ka magangelaynaa masaa'ibka iyo duufaanaha iyo dabeylaha roobabka wata oo la sheegayo oo saadaashu iyo meelaha ay sheegayaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka islaamka dhammaantoodba ilaahay weynaha inaga badbaadiyo khaasatan meelaha xeebaha oo dhibtaasu leeyahay waa dhici kadha inay soo wajahdo waxaan leeyahay ilaahay weynaha inaga badbaadiyo ilaahay inaga badbaadiyo ilaahay masaa'ibkaas inaga badbaadiyo waa cuqubada iyo dunuubta aynu gelayno ilaahu noo dembi dhaaf ilaahu noo dembi dhaaf rubiyow ilaahu noo dembi dhaaf ilaahu junuudaaday ka mid yihiin dabaylaha iyo duufaanaha iyo roobabka iyo aafooyinka khatarta ah oo aan arkayno iyo barafka aan arkayno gaalada iyo meelaha ay ka dhacayaan intaba ilaahu ciqaabtaada iyo caradaada baan rabbigu kaa magan galnay ilaahu waa kuu toobadkeenay rabbiyow ilaahu iska kaaya cafi rabbiyow ilaahuna cafi ilaahuna cafi rabbiyow ilaahu dunuubtayada hanoo qaban ilaahu masaa'ibka naga badbaadi rabbiyow intaa kadib waxaan rabaa inaan waxyar ka iraahdo dhacdadan xanuunka badan ee ka dhacaysa magaalada laascaanood iyo dhibaatadan marar badan soo noqnoqotay oo dadka reer laascaanood waxaan leeyahay marka hore ilaahay weynaha intay ku dhimatay naxariisi jannaha siiyo inta wax ku gaareen oo ku dhaawacantayna ilaahay howb uga dhayo waxaan leeyahay maamulka somalilan arrinkan ma aha wax qurux badan wayna ka tegaysaa arin maamul iyo wax la mida waxay isu bedeli kadhaa weji kaleeto waxaan leeyahay inay ka waantoobaan oo dadkaasu ay sida ay reebaan iyo sida ay xoriyadooda ay iyagu doonayaan inay muxuu ahay faraha uga qaadaan maamulkuwaas inuu ka waantoobo dhibaatada meesha ka socota oon arkayno oo caalamka oo dhan hadda ay kulli indhaha lagu wada hayo qof dhagax tuurayo xabad lala dhacayo sidii falastiin oo kaleeto wixii ka socday waxaan leenahay wax qurux badan maaha waana wax keeni ka dhaca waaqimoxumo weyn oo ummadan iyo dadkan walaalka ah oo ku wada nool wadankan dhibaato weyn u horseedi kadha waxayna isu bedeli kadhaa arrinkaasi arin qabiil waxay isu bedeli kadhaa weji kaleeto oo aan qurux badnayn waxay isu bedeli kadhaa wax aan marnaba la mahadin sidaa darteed waxaan leeyahay arrinkaa waa inay ka waantoobaan waa inay dadkaas u daayaan sida ay iyagu jecel yihiin iyo xoriyadooda iyo nidaamkooda iyo sida iyagu isu maamuli lahaayeen inay faraha uga qaadaan dadka reer laascaanana waxaan leeyahay istajiya kow marka hore ilaahay tala saarsada marka labaad midooba oo dad midaysan oo mowqif iyo go-aan le noqda dad ilaahay weynaha ku xiran oo ilaahay u toobad keena noqda waxa weeye wax kasta oo wanaaga iyo wax kasta oo khayra ilaahay weyne ahaa haydin siiyo ilaahay waxaan idinka baryaynaa horumar iyo khayr waxa aad dhibsanaysaan iyo dilalka iyo shirqoolada iyo dhibaatada aad tabanaysaan ilaahay idinka badbaadiyo waan idin garab taagannahay cid kasta oo dulman oo dhib tirsanaysa waa garab taagannahay walaalnimaan idinku garab taagannahay islaamnimaan idinku garab taagannahay wax kasta oo wanaaga oo khayra baan idinku garab taagannahay
boqor burhaan ayuu ahaa kaasi oo ka hadlay dhibaatooyinka ka socda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaanu kusoo noqon doonaa mudaaraadkaasi saraakiil ka socota ciidanka ah iyagoo ku sugan magaalada buuhodle ayaa u dhaqaaqay dhinacay magaalada laascaano oo ay ka socdaan dhibaatooyinka maamulka somalilan la sheegay inay ka geysanayaan magaaladaasi sida warbixintan uu noogu faahfaahinaya waryaheena magaalada buuhodle qaar ka mid a ciidamada difaaca gobolka cen ayaa u runqaadsaday magaalada laascaanood halkaasi ay ka socdaan kacdoon shacab oo ka dhan ah maamulka somalilan kadib markii tacdiyo iyo gumaad loo geystay dadka halkaasi ku nool waxaana halkaasi ka hadlay saraakiisha hogaaminaysay ciidanka
ciidankan diyaarsan wuxuu u diyaarsan yahay marka koowaad waa ciidankii difaaca buuhoodle qaybo ka mid ah marka waxaan saaka u diyaarnahay oo aan jiidda hore ugu soo baxnay laascaanood agagaarkeeda aan u nimid markaanu aragnay dadkayagii oo jamahaddii s n m ay xasuuqayso markaannu aragnay waxa ka soconaya ayaamahan gobolkii sool markaannu aragnay wax badan waannu u dulqaadan weynay saa daraaddeed ayaannu u soo saarnay ciidankan waxaannu leennahay shacabka reer laascanood waannu idin garab taagannahay haddaannu nahay xooggiinnii ciidankiinnii waxaa loo baahan yahay halganku waa intaasoo aan sii wadno oo aynan joojin ha niyadjabinnina waxaad maqli doontaan dhaqso jawaab cad baad maqli doontaan rasaastaa inku dhacaysa mid la eg way ku dhacaysaa isa haddii alluhi s n m waa iyaba waa qabiil sida qabiilka innagu dhulbahanta aynu u nahay yoyaguna isaaq u yihiin dowlad ma aha waa qabiil qabiilna dowlad ma noqdo marka waxaannu leennahay dadkayaga shucuurtooda muujiyey ha ka daalinina ha niyo jabinnina dhulbahantoo dhan waa diyaar ciidankii difaacana waa hadda waa idin ag joogaa waa annagaa agtiinna taagan kaymaha idiin dhow un baan taagannahay
anigoo ah cabdiqani sulub jibriil waxaan saaka u ambabaxnay gobolka sool dhibaatada lagu hayo dadka shacabka ee ku xasuuqayaan jabhadda argagixisada esalam waxaan diyaar saaka u nahay oo u soo ambabaxnay inaannu u dhaqaaqno gobolka sool oo guryahayagii maatadii iyo carruurtiiyo gobolkii aannu joognay uga ambabaxaynaa taa waxaan leeyahay dadka kale ee ciidamada iyo awoodda iyo milatariga ee magaalada buuhood la jooga ee nala midka ah inay ayana soo baxaan ay nagula soo dagaalka nala soo galaan waad aragteen waxa ka socda gobolkeennii waad aragteen waxa dadkii shacabkaa sida falastiinka ay dhagaxa ugu dagaalamayaan taa waxaan leeyahay ha la soo baxo bannaanka ha loo soo baxo ha la aado cadowgu bartuu joogo halaynuu soo wada diyaargarino qof kasta oo qori sita oo gobolka cayn jooga qorigaaga iyo hubkaaga soo qaado iska soo xaaday xeryaha ciidanka taa intaasaan leeyahay dadka reer gobolka sool waxaan leenahay walaalayaal nafiya maalba waa idin duldhigaynaa hubkaa aanu haysanno saaka labayd nagaga xisaabtamaysa inaannu idin keenno oo aad dhagaxa iska dhigtaan annaga idinkeedii ku wareejinno iyo inaannu aannu annagu ku ridno labadaasaad nagaga xisaabtamaysaan insha allah idinku soo wareejin mayna annagaa dagaalamayna waxaan mar labaad ku celinayaa ciidanka gobolka cayn war hubkan iyo hantidan iyo qoryahan aynu haysanno saaka qori kastaba waxaa laga yaabaa kaa aan sidanna kun iyo shan boqoloo doolar baa laynaga siiyaa kaa gaariga saarana soddon kunoo doolar buu inagu fadhiyaa kaa daba jeexaana waxaynu siisanaa shan iyo toban ilaa toban kun baynu siisanaa waar waxa haddaynaan dadkeenna wax ugu tarayn ma aakhiri aboorka inaga celinaya maxay ina taraya maxaan u iibsanayn ma inaan ku qaraabanna un baan u iibsanayn waxaan leenahay gobolka caynow ciidamadiisow hubka ha la soo saaro ha la diyaargaroobo afka keliya ayaan laga hadlayna ficil bay saaka u baahan tahay ficilkaas aan ka faa'iidaysanno fursaddeeda uga faa'iidaysanno aan fursaddeenna ka faa'iidaysanno fursad baa muuqanayse cadowgana waxaan leenahay saaka innagaa ku fulan meelo kale iyo gacmo kale iyo meelo kale saaka inaan ku walaahowna maaha waxaynaan qaban cid inoo qaban mayso soolna innagaa mas-uulka ah caynna innagaa mas-uulka ah waa dhibta dadkeennii haysata waad aragtaan war waxaan leenahay ha la soo baxo hubka ha la soo qaato bannaanka ha loo soo baxo ha la diyaargaroobo ha la diyaargaroobo ka- qof walba qorigaagana soo qaado kafantaadana tuurta soo saaro kacoo dhidifka rida waa intaasaa dhimanba weydaane kacoo dhidifka rida baan leeh waa intaasaa dhimanba weydaane war waxaan leenahay ha la diyaargaroobo hubkana ha la soo qaato meelaha ay ku habboon tahayna ha la yimaado wasalaam
dhinaca kalena mudaaraadadii ka socday ee magaalada buuhoodle haro- gobolkaasi tugdheer ayaa weli ka socda magaalada buuhoodle sidaa ay dadku degaanku ay noo sheegayeen mudaaraadada ayaa looga soo horjeedaa dhibaatadu ciidanka sida ay sheegeen ee maamulka somalilan oo ka wado magaalada laascaano ee gobolka sool
xarunta gobolka sool waxaa maalintii shanaad ka socda banaanbaxyo looga soo horjeedo gumaadka lagu hayo shacabka reer laascaanood sidoo kalena waxaa jira dibadbaxyo ka dhacay magaalooyin badan oo puntland maamusho kuwaasoo looga soo horjeedo dhibaatooyinka iyo gumaadka lagu hayo haldoorka dadka reer laascaano magaalada buuhoodla waxay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn uga soo horjeestay tacadiyada lagu hayo dadka reer laascaanood waxaana ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo isugu soo baxeen dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoona iyagoona daroonkooda muujiyay sida ay uga xun yihiin waxaa ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
waa maalin weyn waa shucuurteenna aynu muujinannaa waxaynu muujinannaa inaynu ka xunnahay waxa ka soconaya gobolka sool xabadna aynu ka xigna haddaynu nahay gobolka cayn xabad baynu ka xignaa xabadda ha loo diyaargaroobo waad aragtaan ciidamadii baa soo kacay ee waxgaradkii baa kacay way dhaqaaqday way dhaqaaqday yaan la joojin waxaanu u sheegaynaa dadka muslimka ah waxaanu u sheegaynaa dadka diinta islaamka ku dhaqma waxaanu u sheegaynaa dadka waqooyi deggan ee isaaq la yidhaahdo shahaadada haddaad taqaaniin gobollada sool sanaag iyo cayn iskaga baxa gobollada sool sanaag iyo cayn iskaga baxa allihiin hadduu alla yahay iskaga baxa waxaan idiin sheegayaa go'aanka ka dhacay ee uu qaatay gobollada sool sanaag iyo cayn waxgaradkooda iyo siyaasigooda iyo dhigarboodkooda iyo ganacsatadooda iyo wadaadadooda waxaa weeye halkaa xabad baa ka dhacaysa waxaa lagu xoraynayaa isaaqa soo duulay ee jooga ee dhowr iyo tobanka sano joogay ee muddo- ee ku joogay cadiifadda ee ku joogay edabdarrada ee ku joogay dhaqanxumada ee ku joogay gumaysiga waa laga xoraynayaa waxaan leeyahay wadaaddo iyo dhallinyaro iyo dumar iyo waxgarad reer isaaqow allihiin hadduu alla yahay dadka halkaa jooga ee muuse biixi daba fadhiyo ee muuse biixi soo jebiyey meeshaa ha laga- ha laga qaato inta goorgoor tahay meeshaa ha laga qaato haddaan laga qaadan go'aanka rismiga ah ee qarannimada ah ee uu gaadhay dhulbahante ee khaatuma ssc gaadhay waxaa weeye gobolladaa xabad in laga rido ninkii islaamahu iskaga baxa
waxaa la doonaya kolley ciidankii haddaanu nahay xoogga ee buuhoodla difaaca diyaar waxaan u nahay inaannu shacabka iyaga ka dulqaadno gumaystaha qabiil dowlad noqon waa qabiil dowlad oo noqon waa waa isaaq waxaannu diyaar u nahay buuhoodle difaacii ciidankii buuhoodle difaacaha wuxuu diyaar u yahay inuu kas- ka qaado
qaar ka mid a saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa kulamo la qaatay kooxaha macawisleyda ciidamada xoogga dalka ee ku sugan qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe taliya cumar qoondha ka tirsan saraakiisha ah oo iyagu la kulmay kooxaha macawisleyda iyo weliba ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlayaa sida loogu baahan yahay deegaanada laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab in nabadgelyadooda laga wada shaqeeyo
waxaa mahad u sugnaata allah subxaana wa tacaala ee maanta noo suurtagelay inaan halkan ku kulanno waxaan joognaa deegaanka hilowla gaab ee qabaariibta al-shabaab haysteen muddo shan iyo toban sano ah hiloolgaab waa deegaankii ugu dambeeyey shabeellada dhexe ee ka baxa khawaarijta al-shabaab hiloolgaab waxaa ku xigto masagawaay waxaan ku sii jeednaa saacadaha soo socdaan tegayna hadduu allah wadalo ogolaado masagawaay oo ka tirsan gobolka galgaduud cadowgu way jabeen ilaahay garabkooda waa ka baxay inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inaan israacsiinno ballanteennu waxa waaye intii cadowga qabaarijta al-shabaab ay joogaan taxag ka mid a ciidda soomaaliya inaan daba kacno oo aanan ka harin waana daba kacaynaa biidnillahi alkariim maalmo dhowna waxaan rajaynaynaa in ciidda soomaaliya laga waayo qabaarijta al-shabaab runtii aniga farxad gaaray ii tahay deegaankan hiloolagaab sababtoo hiloolagaab waa halka uu ku dhashay aabbahay markaan soo baxaan ku yidhi abbo waa baxaynaa qabaarijtiiyaan xuraynaynaaye noo soo ducey markaasuu wuxuu ugu yidhi ha soo noqon wiilkeygiiyo adigoona hiloolagaab tegin marka aabbahay ballantiisii waa fuliyey hiloolagaabaan joognaa aabama soo noqonayno horaan u sii soconaynaa qabaarijta al-shabaabna waxa waaye ilaahayaa garabkooda ka baxay waa nafalcaari inta dhibanna waa isdaba raacsiinaynaa waxaan tegaynaa saacadaha soo socdo galgaduud ilaa maaragtay meelaha ay ugu jiraan mudugna waa tegaynaa meel kasta ay joogaanna waxaan rajaynaynaa inaan ka xorayno waa mahadsantihiin soo dhowaada hiloolagaab ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka waxay kula wareegeen si nabdoon sababtoo ah cadowgii markay arkeen cuduudda ay leeyihiin ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka waa iska carareen marka cadowgu cadow leh ma ahan tabar badan waxa waaye waa meel kasta oon aadnana saasay u cararayaan marka cool dudda ay noqdeen waxaan u diraynaa rag badan oo ka mid a qabaarinta al-shabaab ayaa is soo dhiibay marka waxaan ka codsanaynaa ragga kaleete hadda juqaha ku jiro juqaha loogama haraayo waa ka dabagelaynaa inay is soo dhiibaan inay goorgoor tahay laakiin haddii juqaha laiskugu galo hadhowti waxa waaye maaragtay waa is soo dhiiba laga yeeli maayo marka hadda intii aan juqaha hoodka ay ku dhuumaalisanayn waa ognahay dadki deegaankaan nahnay dadki deegaankaana la socdo waxa waaye lagama haraayo marka waxaan ka codsanaynaa hadda intay goorgoor tahay hay isoo dhiibaan haddaysan isoo dhiibin markii juqaha laiskugu tago waxaa waaye markaas isoo dhiibitaan ma jiri doonto
guud ahaana warka habeenimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysa ee caawa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla hel yaabaa talal hel